idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho ah ayaa sheegtay in la sii daayey wariyahanad cali guuleed oo ka tirsanaa shaqaalaha afarlabaatankii saac oo ka tirsanaa shaqaalaheeda afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay kadib markii ay afduubteen dabley aan haybtooda la garanayn sida ay sheegeen mas-uuliyiinta idaacadda maxamed cabdi sandheere ayaa hanad cali guuleed kula xiriiray khadka taleefonka ee muqdisho goor dhoweyd waxaana uu weydiiyey siday wax u dhaceen
waa mahadsan tahay waxaan ku suganahay magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka digser ee muqdisho waan gartay bal waxaad iiga warantaa waa tii shalay lagu afduubay sidaan idaacadaha ka sii daynay bal xaaladaada sida lagugu afduubay markii ugu horreysay bal nooga war waxay ii ahayd dhacdo ugub ah oo markii ugu horreysay igu dhacday anigoo kasoo baxay gurigayga beledka muqdisho ku yaala ayaa shan ruux halkaas iga wadatay oo muddo sideed toban sacdood ay haysay waxaa taa iga sii darnaa jirdila xoogan oo weli aan dareemayo oo laii joogtay waan gartay markaa saacaddu imsay ahayd markii lagu afduubay shalay sideedda subaxnimo anigoo doonaya inaan shaqadeeda aan guto kuna sii jeeday xarunta goobjoog garaan goobjoog t v oo maalintaas aan lahaa productionka ee wararka ee maalinlaha ah marka muddo saacada ah iyo waxay igu hayeen meel aan ka fogeyn gurigeyga oo muddo laba saacdo loo socdo kadibna waxay iisii kaxayeen dhinaca gobolka shabeellahadaasi waan gartay markaa gurigaaga waxa uu ku yaalay telefishinku sax uu ku yaalay markii lagu afduubayay shalay tvga waxa uu ku yaalaa kilomitr five gurigeyga waxa uu ku yaalaa deegaanka garisbaale ekis baar xaras ee dowladka muqdisho waan gartay cid ku afduubatay miyaad garanaysaa runta wejiyadooda ma aan aqoonsanin wejiyadooda way xirnaayeen laba ka mid a ayaa baabuurka marka hore kasoo degay oo bastoolada igu qabtay saddex ka mid ahna gudaha ayay kusii jireen waxayna xirnaayeen dharka ciidanka dawladda waan gartay marka aduu ma gaari baad saarnayd mise waad lugeynaysa gurigeyga ayaa kasoo baxay oo albaabka hore ayaan kasoo baxay laba tallaabo ama saddex tallaabood midkoodna maan qaadin markaas ayay ila kulmeen kooxaan i aftuubtay marka markaad guri kasoo baxdayba waa la guriga in lagugu horsugayay u egta ha
waan gartay waxaad sheegtay in dharka ciidanka dawladda ay xidhnaayeen maxaad kaloo aad ka ogaatay intaas oo keliya ayaan ku ogaaday iyo su-aala ay weydiinayeen oo ahaa ahaayeen waxaan qabto meelaha dawladda inaan tago inaan nise ka mid ahay iyo in kale waxaan qabto intii sanada ee saxaafadda ku jiray sidoo kale waxay su-aal iga weydiiyeen hay-ad dhowaan aan aan aan aan sameynay oo ah media for aid oo ka shaqeynaysa arrimaha gargaarka oo su-aalo dhowra iyagana iga weydiiyeen aan ku wargeliyey in ujeedadoodu ay tahay in wariyaashu ay ka qayb qaataan ololaha gurmadka ee abaarta looga jiro waan gartay adigu su-aala ma weydiisa cidda ay yihiin iyo waxaas maya maya midna ma weydiinay sababtoo ay ma aysan ogolaan in iyaga wax weydiiyo laakiin keliya iyaga ayaa su-aal i weydiinayay muddo saacado badan maxay kuula muuqdeen dad afkaaro noocee ah xambaarsan ma run ahaantii ciidanka dawladda ee dharka direeska ay dawladda xidhnaayeen bay kuula ekaayeen mise wax ka duwan marka ciidanka shaksi kasta iska xirta magaalada waa uu yaalaa marka waxaan u qaatay inay yihiin dad si qaldan ama inay ahaayeen ama iyagu soo qaldoomeen ama si kala waxyaabo kale su-aalaha ay weydiinayan waxaa kamid ahay waxaan qabto iyo inta badan waxay ku taxluuqeen hawsha aan magaalada aan ka haya iyo inta saxaafadda aan ku jiray iyo howlahan gurmadkan iyo ay weydiinayeen marka marka su-aalaha lagu weydiinayo wax dhibaato ah ama jirdina mal jirdil ma laguu geysanaya su-aalaha qaarkood haddii saan ku qancin waxay waxay isku dayayeen in cagsi ay saaraan oo ay ay ay garaacaan oo ay jirdilaan kadibna ay sii tagaan kadib taleefon ay ku hadlaan kadib ay usoo laabtaan waxay waqti aada u cariiri ah oo aada u dhib badan waaya marka marka shabeellada hoose lagu geeyey adoo indhaha ka xidhan indhaha lagaa furay maxaa dhacay markaas kadib su-aal weydiintii ayaa halkeeda kasii socotay saan hore kuu sheegayna shan qofood ayay ahaayeen saddex ka mid a markay baxeen oo gaariga uu hallaabay aan boosha iska tuuray waxay ahayd toddoba sac waxaan qoyaas kara toddoba sac oo habeennimo ama toddobadaas toddoba sac oo habeennimo kooda habeennimo maya waa toddoba sac oo habeennimo
maqribkii miya kadib meesha ayaan ka maya saq dhexe lix sac aan dhaaf lix sac habeen labayo toban ka door lix sac habeennimo oo ay ahayd kadib waxaan bilaabay in marka boosha aan iska tuuray in muddo shan sacadood in ka badan aan lugayo oo cararay oo aan lugta iyo gacantana waxaa iga xirnaa silsilad kuful iyo iyo katiinad lugta iyo labada dhinac isku xirnaay lugta iyo gacanta waan gartay halkaas si fiican u fahmo koodii habeennimay ahayd maxaa ku dhacay gaadhigii idin waday
wallahi gaariga waa ciladoobay aan aan qiyaasay saddexda ka mid ah saddexda ka mid ah markay baxeen kadib laba ka mid ah markay hareen ay waxay ku mashquuleen in baabuurka la sameeyo waxaan ufahmay marka haddii baabuurka la sameyn lahaa in hore loo sii socon lahaa laakiin saddex ka mid ah ayay gurmad inay doonteen ay qiyaaseen labada ka mid ah marka waxay isku caawinayeen in baabuurka ay sameeyaan gadaal ayaan ka wareegtay meel buol ayay ahayd oo kanaal ah kanaalkian isku tuuray dhinacii aan isku tuuray mooyaane dhinacii kale ayay iga raadiyeen muddo soddon daqiiqa ayaan muddagoodkaas kusii jiray markaan dareemay in ay dhinacii kale ay aadeen ay carareen waxaan u jihaystay jihada igu aadineed halkaas waxay i keentay marka in waagu ii baryo labayo tobanka subaxnimo inay noqoto kadib anoo tacbaan ah meel aan ku dhaco oo abday agteeda ah kadib dadk markaan weydiiyena waxay sheegeen abday aan taaganay waan gartay marka silsilada kugu xidhnaa baad eh, igu tiri bal iisife silsilada silsiladaha iyo eh, nooca ay ahaayeen iyo inaad awoodu lahayd inaad lugeyn kartay iyo in kale
ha distance yar aan badnayn ah u dhexeeyey laakiin markaan cararaayo kor iskuma qaadi karin sababtoo lugta iyo waxa xoogo isku dhawaa iyo gacanta kadib falees badan oo dha- dhaawac ba iga soo gaaray oo hadda een, eh, oo silsilada dhaawaceeda hadda iga soo gaaray oo ii muuqday marka lug iyo gacan isleh mise isdhaaf baad u xirnayd log logay gacanta kale logay gacanta kale waa gacanta bidix gacanta bidix iyo iyo lo- iyo iyo lugta bidix waan gartay marka waad soo lugaysay xaggeed eh, ogaatay inaad joogtid markii ugu dambeeyey
dadka bereley ayaa weydiiyey oo inay caawiyaan kadib waxay ii sheegeen inaan abgoy aan joogo magaalada aysan iga fogeyn kadib telefoonka ay siiyeen waxaana telefoonka laga wacay telefoonkiyaa laga wacay shiliyaa laga soo guriyay
waan gartay marka mm, sead isku heshaan saaxiibadaa marka saaxiibadii telefoonka kadib eh, maamulkii waceen maamulka degmada ay soo kaxeeyey iyo maamulka goobjoogi waxaa wada xiriiray maamulka degmada Kaweeye.
haye shiliyaa laga soo kaxeeyey oo muqdisho lagu keenay waan gartay marka hadda cisbitaalkaa joogtaa ha hadda isbaalkiin joogaan balaysii gelinayaan marka hadda eh, ugu dambayntii eh, y- yaad u malaynaysaa dadkii ku afduubay inay ahaayeen markaad u u fiirsato ilaa saacaddii lagu afduubay ilaa markii lagu soo daayay
walaa ilaa hadda ma aqoonsan dadkaas waxay ahaayeen oo meeshay ka yimaadeen laakiin waxaan qabsanahay inay ahaayeen jeeda een, hawsha aan aan hayay waayadan dambe gaar ahaan een, ololihii midafo aydan u magaca darnay ee ahayd in wariyaashu warbixino boosay ka qayb qaataan
waan gartay ma u malaynaysaa in kooxaha islaamiyiinta inay ahaayeen ma ma- ma umalayn ma- ma- ma qiyaasi karin ilaa hadda
kaasi waxa uu ahaa wariye hanad cali guuleed oo ka tirsan shaqaalaha idaacadda layidhaahdo goobjoog oo afarlabaatanki- oo afarlabaatan saacadood kadib la sii daayey kadib markii afduub loo qabsaday waxa uu u waramayay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere haddaba inta aynaan arrintaas ka bixin caashay weerarkan ayaa jawaabta jawaab waxaa ka bixiyey ururka saxafiyiinta waxaana ka wareysanay maxamed ibraahim macalimu xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta nuso jacfar kukaay ayuuna u waramay sida ay wax u dhaceen
ee aada iyo aad aad umahadsan tahay ee runtii marka hore waxaan soo dhaweyneynaa ee in ee mar kale aan aragno isagoo nool ee saaxiibkeen anad cali guuleed oo wariyaasha soomaaliyeed ka mid ahaa kaasoo kooxo dabley ay shalay ka afduubeen magaalada muqdisho ee saaka ayaa ee laga soo qaaday afguuye markii halkan la keenay ee ayaan anagu maaragtay ee ka hortagnay oo u tagnay ee waxaanan maaragtay ku aragnay kolley jirkiisu ay dhaawacyo ka muuqdeen ee wuxuu ahaa nin runtii aada u tabar daran oo maaragtay diihaal fara badan uu ka muuqday ee wuxuuna noo sheegay asaga shaksiyadda ahaantiisa in maaragtay ay raggaas afduubteen islamarkaana aanu garanayn marka aada iyo aad aan uga xunnahay ee inkastoo hadda la soo daayey ee waxaan rabnaa in ee, ciidamada amniga iyo cid walboo maaragtay ammaanka ka shaqeysa inay dabagal ku samayso islamarkaana la helo ee kiiskaasi meeshii uu ku dambeeyey iyo ciddii ka dambeysay ee afduubka wariyaha Ee, wuxuu noo sheegay in eh, meel duleedka afgooye ah la geeyey eh, ka hor intaanu ka soo baxsan eh, kooxihii afduubka u geystay Eh, ma la ogaaday cidda eh, ka dambeysa ee afduubkaasi ilaa hadda ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay afduubka wariyahaasi Ee, laakiin ee, saaka aroortii markii aan soo kacnay xilli hore weliba ayaa telefono nagu soo bilowdeen oo sheegaya in wariyahaasi meel duleedka ka ah magaalada afgooye beer uu dhex yaalo markii ay dadku noo sheegeen haddana maamulkii aan la xiriirnay oo ee, maaragtay ee, afgooye iyo kanshabeellaha hoose runtii ee, deg deg ugu gurmaday halkaasi waxayna noo sheegeen in meeshii la sheegay inay wariyaha ugu tageen ee, islamarkaana ilaa xamar ayuu la yimid gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee najax oo maaragtay ee, sheegay in markii lagu soo wargeliyeyba ay gurmad u sameeyeen haddana waxaan rajaynaynaa in caafimaadkiisa uu maaragtay saam noqdo maadaama dhaawacyada hadda ka muuqda ay yihiin kuwa maaragtay iska yara xadidan inkastoo jug ay jiri karto iyo xagga maskaxda lafteeda oo qof maaragtay afduub loo haystay waqti maaragtay saacado ee maskaxdiisa ay saameyn ku yeelan karto dadka qaar baa e, shaki ka muujinaya in e, goobta e, e, hadda laga dhawaajiyey waa aag e, laga yaabo inay aada ugu dhow yihiin e, e, maleeshiyaadka al-shabaab oo mararka qaarba meelo ka sokeeya ay soo gaaraan marka adinku ma xaqiijin kartaan in e, afduubkaasi uu dhacay sida anagu aan maaragtay xogta ku hayno ee afduubkaasi horta waa dhaco shaki kuma jiro laakiin waxaa su-aashu ay ka taagan tahay waa iyo cidda afduubatay anagu ma dhihi karno cid gaara ama koox gaara oo hebel ayaa maaragtay afduubkaasi ka dambeysay taasi waa hawsha amniga ee ciidamada amniga looga baahan yahay marar badan ayaa maaragtay kiisaska sidan oo kale halkan ay ku dhammaadaan marka annagu waxaan rabnaa in kiiska halkan uun ku dhammaanin ee la ogaado cid allaale ciddii ka dambeysay ee maaragtay dabagal lagu sameeyo oo la ogaado taasna waxaa maaragtay mas-uuliyaddeeda iskale laamaha amniga oo aan uga fadhino maadaama ay arrimahan maaragtay tacadiyada iyo dhibaataynta lagu hayo wariyaashu ay soo noqnoqdeen waa arrin ku cusub e, e, dhinaca e, saxaafadda soomaaliya ee dil baa horey loo yaqiinay iyo e, e, xarig e, welwel intee la-eg bay idinku haysaa haddii e, dhacdadan e, ay ku soo korodhay dhibkii e, saxaafadda lagu hayay horey maaragtay waxyaabo intan ka culus wadaci jireen oo wariyaal baa la dili jiray e, wariyaal la afduubay waa jiri jireen laakiin shisheeyay ahaayeen e, marar hore oo kiisas gaara oo yar ayaa dhacay oo wariye soomaaliyeed la afduubay laakiin muddooyinkan maanan maqal sanadihii u dambeeyey gaar ahaan wariye la afduubay marka runtii walaac weyn ayay nagu soo kordhinaysaa maaragtay waad ka warqabta oo magaalada muqdisho ka shaqi jirta adiga laftaada jacfar meel walbay fidsan yihiin marka wariyuhu markastaa la heli karaa waxaan rajaynaynaa dhinacyada oo dhanna in ay wariyaashu ay ammaan siiyaan oo ay faraha ka qaadaan islamarkaana ay u ogolaadaan in ay shaqadooda u gutaan sidii loogu talagalay e, ma jiraan weriyayaal kale oo hadda xiran amaba afduub ku maqan amaba dhib kale oo loo geystay la jiifa jacfaro wariyaashu dhibaatooyinka way kusoo noqnoqdaan sanadkii hore ilaa iyo sanadkan hadda bilowday waxaa jira kiisas kala duwan waxaad og tahay weriye ku xiran maaragtay somalilan coldoon waxaa jira weriye maalintii duraadaha lagu xiray dhuusamareeb oo ciidamada ahlu sunna waljamaaca ay xireen waxaad og tahay puntland in ay mamnuucday universal t v oo ay deegaanada ay maaragtay puntland ka mamnuucday marka culayska warbaahinta soomaaliya haysta mar walba waa uu taagan yahay waxaanan dhammaan dhinacyada oo dhan ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan xorriyadda iyo maaragtay madax banaanida warbaahinta soomaaliyeed oo aada muhiim uga ah bulsho sidan oo kale burbur uu ku dhacay
haddii e mar hore uu dhaqan galay ee xeerkii saxaafadda e welina ku xadgudubkii wariyayaasha uu dowlad dhexe iyo maamul goboleedba ka jiro oo wariyayaal iyo goobo warbaahineedba la xirayo sida aad ka dhawaajisay maxay tahay faa'iidada in dalku uu xeer saxaafadeed yeesho runtii waa wax lala yaabo maaragtay xeerka saxaafaddu annagu run markii la marinayey kuma qanacsanayn oo qodobo badan ayaa jira oo aan runtii aan aada uga walaacsannahay islamarkaana aan doonayn in wax laga bedelo iyadoo guud ahaanba maaragtay aan islahayn qodobadaasi aad tirsanaysaan inay wanaagsanayn ayaa laydinka bedelaya in intii jirta xitaa lafteedii dhinacyadii ay u hoggaansami waayaan oo maaragtay ay qayb ka wada noqdaan waa runtii arrin aada looga xumaado xeerkaasi markii maaragtay la xaqiijiyo in dhinac walba uu ku dhaqmo laakiin in lagu dhaqmi waayo oo xitaa dowladda lafteeda qaarkood ay maaragtay ka dhaga adeegaan taliyaashii ciidamada iyo saraakiishii aanay waxba ka ogeyn oo aanay tixgelin oo go-aankii rabaan ay qaataan waa wax aada looga xumaado islamarkaan aan u adeegaynin sidii soomaaliya ay u noqon lahayd hay-adaheeda dowladdu mid la xisaabiyo oo accountable ay u noqdaan warbaahinta maadaama warbaahintu ay tahay watchdog ama tahay indhaha ku haysa wax walboo la qabanaya hadday ahaan lahayeen masuq maasuq hadday ahaan lahaayeen wax kasta oo maaragtay ka jira deegaanada si dalka uu horumar u gaara ayay warbaahintu qayb ka qaadan kartaa marka si sax ay u shaqayso
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim maclimo oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu waramayey jacfar kuuka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a